haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xiisaha badan ee hambalyada iyo heesaha oo inoo daadiinayaan cashe ibraahim aadan cashe cuud iyo ibraahim xasan daanduray
waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ambaalada hambalyada ay dhegeystayaasha soo direenoo fara badan ayaa ibraahin oo la agyaala heesidii annaguna aanu u raacin jirnay suubis aanu maqli jir markaan yaraa marka wax la cabiro suubisna ku dar marka waraaqaha dhegeystayaasha iskale annagana suubiskan u raacinayna waa heesaha ay barnaamijka ku dhegeysanayaan waa tahay warqadda ugu horreysa haddaan soo qabto waxa ay ka timid waa marka hore baa layidhi waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo salaabaha v o waan ka guddoona marka xiga asxaabta warqadan ku qoran ee tahniyada diraysa waxaa ugu horeeya aabo xasan maxamed bookh iyo hooye xaliimo muuse jibriil iyo maxamed xasan maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa ifraax xasan maxamed ibraahim xasan maxamed cabdirasaaq xasan maxamed cabdirashiid xasan maxamed cabdiraxmaan xasan maxamed iyo adeero baa la yidhi ibraahim maxamed bookh iyo carruurtiisa iyo adeero mahdi daahir bahdoon xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo adeero idris xuseen sarreeye xaaskiisa iyo carruurtiisa dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo meher u dirayaan xuseen maxamed bisad iyo yaasmiin xasan maxamed oo koob iyo labaatankii bisha namaaj sanadkan laba kun shan iyo tobanna maalin sabtiib ay ku beegneed baa layidhi meherkoodu ka dhacay hotelka la yidhaahdo karoon ee ku yaala magaalada hargeysa waxay leeyihiin waxaan ilaahay uga baryaynaa arooskooda in ay ku gaaraan bashbash iyo barwaaqo ubad khayr qabana rabbi u kala siiyo aamiin waa tahay dhambaalkanna waxa uu ku bilowda marka hore waan salaamaynaa daadiyaasha barnaamijka caashucuud iyo ibraahim daandure waanu idinka qaadnay kadibna waxay yidhahdeen waxaan kala nahay maxamuud cabdulaahi maxamed oo najaad loo yaqaano axmed daahir axmed oo isna la yidhaahdo skinmos iyo nuur buule maxamed iyo xasan jaamac warsame oo loo yaqaano danhill iyo daahir maxamed cali iyo cumar cabdijamaal cabdulle iyo waxay idhahdeen daa-uud maxamed cali oo ku magac dheer guumow iyo xaashi aadan maxamed koreye iyo maxamed cabdi saciid turkish iyo muxudiin cali cabdi iyo maxamed cabdulcasiis samatar soomaali iyo maxamed aadan maxamed yaabane iyo qumane faarax cabdi dhammaanna waxay hambalyo iyo bogaadin bay jecel yihiin inay u diraan aadan maxamed calisow oo boban ku magac dheer iyo zaynab jibriil afrax oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin ducada xaggeen la waayo wiilkaasi allah ka dhigi kiisoo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca dhambaalkanna waxaanu ka helnay asxaab fara badan oo ugu horreeya marka hore baa layidhi hambalyo dhalalasho ayaanu diraynaa waxaana diraya maxamed jaamac iyo marwadiisa aamine axmed maal wiil baa u dhashay baa layidhi waxaanu ugu dhashay waddanka yemen khaasatan magaalada ticis ibraahino magaalada soo maaha midda xaalada cajiibka ay ka taagan tahay la yaab kale haa de magaaladu kolley dadaa ku nool marka deegaas ay ku nool yihiin oo ubad waa ku dhalan karaa oo laisku guursan karaa waa waxaas lahaa waa hora laga qaxay meesha walaha ugu yaraan waa dad xeelada yaqaano dhul colaadeed kusoo noolaa marka allaha ku samata bixiyo allah ka badbaadiya ayaan lenahay amiin amiin wiil baa ugu dhashay baa layidhi wadanka yemen gaar ahaan baa layidhi magaalada ticis wax badan baan jacfar ka maqlay magaaladaasi dadka hambalyada diraya waxaa ka mid ah cabdikhaaliq axmed maali iyo isxaaq xasan xaashi iyo guuleed axmed maal iyo warda axmed maal iyo ayaan axmed maal iyo yuusuf axmed maal ridwaan axmed maal iyo maymuun axmed maal iyo xamse axmed maal iyo khadan axmed maal iyo asma axmed maal iyo abiib axmed maal waa dhammaan ilmo axmed maal hindana way ku jirtaa ridwaana ugu dambeeya oo ilmo axmed maala dhammaana dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan maxamed jaamac iyo marwadiisa oo wiil ugu dhashay baa layidhi magaalada ticis ee dalka yemen wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi marwaan maxamed jaamac ducada waa xaggin ibraahimna wiilkaas ticis ku dhashay iyo adigoo og waxa meesha ka dhacaya maxaad ugu ducaynaysaa marwaanow waxaan ku leenahay soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkii intaba anfaca aamiin ayaan u raacinaya waxaan ugu sii darayaa midkii ku badbaadana allaha kaa dhigo meeshaas aad joogto waa tahay bal dhinacii sugaanta shacni iyo wanaag haye ma sheekaysana sharaf badaneda baad ka boodi ibraahim shacni iyo wanaag sharaf badaneda ma sheekaysana adaa ku daraya taas waa tahay waxaan u gartay mid kamid ah heesaha shidan ee toddobaadkan aad soo xushay ibraahim oo kamid yihiin waxaase markaan ku luqaynaysa keligeed waa sahro siyaado kaliya miya iyada ayaan codkeeda soo qaadanayna
aad iyo aad way naga tunta soomaa sahra siyaad aad iyo aad codkeeda macaan intaas ayaan kaga gudbaynaa fanaanada zahra siyaad iyo heestii shacni iyo wanaagga waxaan ku noqonaynaa dhinaca warqadaha caasho maada akhriga masaaniga mid baaban gacanta ku haya ibraahim u taadana bal noo sii diyaari waxay ka timid isxaaq huud nuur iyo huud xasan aadan xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdi xasan aadan iyo xaaskiisa cabdisamed xasan sahal iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdikhadar xasan sahal xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cali cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo aadan ibraahim waxau ku magac dheer yahay shabeelow xasan siidow xuseen maxamed kuusow cali isxaaq cali iyo roodo cabdilcasiis saygadii caruurteeda iyo maxamed sheekh ibraahim iyo maxamed karaama iyo sidoo kale aadan soomaali baa la yidhi iyo cabdi cali nuuraddiin iyo xuseen ibraahim maxamed kashag buu ku magac dheer yahay iyo sidoo kale waa mukhtaar ibraahim maxamed iyo yuusuf maxamed yarow odele buu ku magac dheer yahay iyo ugu dambayntii yuusuf gare iyo cali ibraahim warjey dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan aabe xuseen wardheere oo ku magac dheer geesdiir iyo marwadiisa hooye fardowso xasan sahl oo wiil ugu dhashay magaalada garowe ee caasimada puntland wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdinaasir xuseen wardheere ducada xaggiina le waaye ee alasoo yidhi ibraahim o waxaa la yidhi ducada xaggiina waaye marka bal wiilkaas loo bixiyey cabdinaasir xuseen wardheere ee ku dhashay magaalada garowe maxaa ku duceynaysaa ibraahim caash maanta barnaamijkan wuxuu u badan yahay dhalashada wiilasha haddana waxaa kaloo usii badan yahay inaad mar walba itiraahdo maxaad ugu duceyn lahayd
hadda warqadii baan akriyey oo labaatan qof dad maaragtay gaaraya ay ku qoraayeen markaas intaan warqadii akriya haddana xil kalena la saaray marka xilka maadaama labadeena buu na saaran yahay anigu warqadii baan akriyey marka warqadan akriyo ha lasoo ducey layidhahdo adaan kusoo tuuraya marka tii dhinaca tii dhinacaaga soo martana xaggayga usoo tuura allah ka dhigo wiilkaasi kii soo barbaara oo weynaada oo anfacaa waalidkiis iyo dalkiisa dhambaalkana caasho waxa uu ku bilowday waa salaamatiin caashucuud iyo ibraahim daandure waanu idinka qaadnay waxaa kalena yidhahdeen maxamed cabdulaahi dhagacaleen iyo cabdixakiin cusmaan iyo waxay yidhahdeen axmed maxamed iimaan iyo axmed faarax qalinleh axmed cali diiriye iyo mustafa cartan waxay joogaan magaalada hargeysa waxayna jecel yihiin inay halkan bogaadin iyo heestan ba ay uga diraan injineer xuseen cabdulaahi jaamac iyo waxay yidhahdeen roda ibraahim cabdikariin oo isku mehersaday magaalada hargeysa waxayna leeyihiin meherkiina guul qaarqaba inuu idin horsada ayaan abid kaga baryaynaa warqadana waxay naga soo gaartay aabe maxamed cali cabdi iyo hooye xabiibo duqow macalin iyo hooye asli aadan macalin iyo habaryaro saynab axmed haliil iyo abti cabdulaahi duqow macalin iyo abti cabdirasaaq duqow macalin iyo abti axmed duqow iyo sidoo kale cabdulqaadir maxamed cali iyo cabdirasaaq maxamed cali iyo maxamuud maxamed cali iyo cali maxamed cali iyo cabdinuur maxamed cali iyo doctore sabalida ayaan maxamed cali iyo bishaare maxamed cali iyo farxiya maxamed cali iyo mascuud maxamed cali dhammaan dadkani waxay tahaniyada dhalasho u dirayaan aabe warsame maxamed cali iyo marwe shukri cali nuur oo ay gabadh ugu dhalatay dalka sweden gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi ayaan warsame maxamed cali waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin dhankii heesaha ayaan markana ku noqonaynaa waxaan dhegeystayaashana usoo qabanaynaa hanasho waxaa wadajir ugu luqeynayaa cabdicasiis iskaalaaj iyo hodan cabdiraxmaan
haween tan kala bixin hablahaadka tilmaantay iyagutu igu darin muddaba ku hasaayay haween tan kala bixin hablahaadka tilmaantay iyagutu igu darin muddaba ku hasaayay
Thank you.
ayaa salaam hurdada taan uga go-een halbowlaha dhiigga iyo wadnaha hooy kaga dhiga hirgele caashiqa hirgeli aada iyo aad hodan waxaad moodaa iyo fanaankan cabdicasiis kalaaji inay si wanaagsan jaantas kula heleen soma ibrahim ay isugu dhiidhiibayaan heesta aada iyo aad wal- warqadda xigta warqadan caashe waxay naga soo gaartay qaasan cumar iyo caashe imaan iyo cabdulqaadir caliyow iyo rowlo caliyow iyo waxay yidhahdeen bilaal cabdulqaadir iyo cumar qaasan cumar dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan maraykanka gaar ahaan waxay yidhahdeen gobolka listonmi waxayna tahniyad aroos u dirayaan shariif qalar isaaq iyo waxay yidhahdeen furqaan cabdiraxiin oo waxay yidhaahdeen meerkoodu uu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxday gaar ahaana xaafadda e one waxaana ay leeyihiin eeba waxaan idinkaga baryaynaa arooskeena inaad raaxo iyo bashbash aad kala kulantaan eebana uu idinkala siiyo ubad qayr qaba aniguna aamin ayaan raacinaya warqadana waxay ka timid abtiyo mahdi daahir bahdoon baa la yidhi iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo abtiyo idris xuseen sarreeyo xaaskiisa iyo carruurtiisa waa dhammaantood waa abtiyo ayeeyooyin iyo hooyooyin waxaa kaloo ku jira abti maxamed nuur ducaale iyo carruurtiisa iyo ayeeyo dhuux daahir sarreeye iyo carruurteeda iyo ayeeyo xabsan daahir sarreeye iyo waxaa la yidhi hablaheeda iyo hooyo maryan nuur ducaale iyo carruurteeda iyo hooyo shamis nuur ducaale iyo carruurteeda dhammaan dadkani waxa ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambalyo meher u dirayaan xuseen maxamed bisad iyo yaasmiin xasan maxamed oo koob iyo labaatankii bishan maaj meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxayna u rajeynayaan meherkaas in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo ayo ubadka kheyrka qabana lagu kala helo aamiin aamin ayaan leenahay caasho dhinacii heesaha ayaan haddana ku noqonaynaa heesta kalen dhegeystayaasheena usoo qabanayno xuduud male xubbigaan xusuustiis ma dhabaate
waxaad leedahay dhinacii banaadiriga iyo xamarcadda iyo xeebihiisaan markan aan soo marmaraynaa weliba markaan xeebta tegi jira maaragtay casho Ha.
hadda ay hor imaanaysaa marka heestan aad ku dhegeysan jirtay heestan iyo heeso kaloo banaadiriya adigoo wata malaha raadihii la dhihi jiray isha haga gelin oo aa tahay yaa ku luqeynaya heestan waxaa wada jir ugu luqeynayaa caashoy fanaaniinta waa maxamuud cabdalla jeeri iyo luul jaylaan
waxaan kaa xisaabaye xabaad ma gashoy xuula inti jannaa xuduud ma leh xubbiga xasuustiis ma dhammaate xuduud ma leh xubbiga xasuustiis ma dhammaate xididihii wadnaha xaruntiis ku taale xubnihii jirkoo dhana isku soo xiraaye adna soo xarako adna soo xarako xukunkiisa yeele waxaan ka xisaabaye xabaal ma gasho xuule intii jannaa
gacan ku saartee xawaashana kaaga jiri waaye xilada ku saartee xawaashana kaaga jiri waaye
xaakinkeyga ku soo xoreeyey xasil iigu soo xaluuley
Hapaleka hijawe Hasuka madahe
hay ibraahino casho hadda heestan baraadiriga ah waxaan u malaynayaa madaxaad u ruxaysay xaggee ku haysa heestan ibraahino wax- waxaas lahayd malaha een, marka horta xaggee ku haysa heestan heestan waa maanta waktigeedu noqday inaan saaro waa kuwa jabtuuga meesha la dhihi jira jabtuugaad ku haysaan maleyna ibraahino hadda maanta waa kasoo bixinay waa taasaa oo maaragtay allay leh dhegeystayaasheenana waxaan filaynaa inay heestaasi ka heleen xilli aada loogu baahnaa baad kasoo bixisay aad baan uga helay yaa ku luqeynaya jerry horta jerry ma koox dhiftin u ahaa maxamuud cabdulla jeeri kooxdii shareero shareero
shanta shareero shanta shareero shanta shareero waa la sheegay ma kuwii la dhihi jiraa aad iyo aad Maxaa lagu axmed naaji cali naaji cantar naaji isagay waa badnaayeen Wa- waxay ka mid ahaayeen eh, kooxihii magaalada muqdisho kasoo baxay oo kalaabyada iyo curuba night club iyo juba night club iyo muusica garaaci jira magaalada idiin shili jiray waa tahay waa tahay waraqadan haddaan soo qabto dhinacii waraaqahan mar kale u laabanayna ee waxay ka timid cabdulqaadir odawaa cabdulle iyo maxamed bile maxamed iyo xasan bile awnuur iyo cabdulfataax axmed xuseen waafirin maxamed axmed joobe iyo seef cigaal xaashi iyo maxamed xasan haliil iyo maxamuud maxamed buraale iyo weriye maxamed macalin aadan iyo weriye cabdulfataax ibraahim ah, cagayare iyo cabdulqaadir odawaa cabdulle iyo cismaan sheekh aadan iyo sidoo kale cabdinaasir cumar daahir iyo axmed sheekh cali iyo axmed cabdi cabdulle dhammaantood waxay tahniid dhalasho u dirayaan abi warsame maxamed cali iyo marwadiisaba layidhi shukri cali nuur oo ay gabadh ugu dhalatay dalka sweden gabadhaasina waxaa magaceeda laga dhigay baa la yidhi ayaan warsame maxamed cali waxaan leenahay bay yidhahdeen tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda ha noqo annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasho doctor cabdi suudi iyo doctor cabdinaasir maxamed iyo doctor cabdisamed rooble iyo professor saciid aadan iyo yaxye maxamed cabdi iyo doctor maxamed xaaji cusmaan baxnaan iyo maxamuud ismaaciil maxamuud doctor xeef waxa ay jecel yihiin iyagoo dunida dacladooda kala jooga iyo somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa iyo burco inay hambalyo u diraan cabdalle cawil xaaji cabdi iyo waxay yidhahdeen leyle yuusuf axmed oo meherkooda uu ka dhacay burco waxaana ay leeyihiin waxaana boga baryanaa in meherkaasi u horsada qalgal farxad leh eebana uu kala siiyo ubad qayr qaba aamin aniguna amiin ayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid cabdirashiid caydiid yaasiin iyo ismaaciil ah, jibriil ah, shabeel iyo saxardiid maxamed cismaan iyo ismaaciil cali cabdi cabdinuur maxamed cali iyo ismaaciil mawliid iyo xasan qowdhan soomane iyo maxamed xasan qowdhan maxamed xiis iyo daahir ciise mire iyo nafise maxamed xuseen saade maxamed ah, xalays iyo sidoo kale khatra xaaji yuusuf nuur iyo ugu dambeyntii sahre maxamed cilmi iyo faadimo maxamed ducaali iyo dhammaan baa la yidhi asxaab kaloo fara badan waxay hambaliyo aan la soo koobi karna u dirayaan brofesor maxamuud nuur odawaa iyo marwe muno cabdi iidaan oo meherkoodu ka dhacay dhowaan magaalada hargeysa noqda bay leeyihiin kuwii isku waaroobad khayr qabana kala hela aamiin jaamac cabdi cusmaan iyo saciid cabdi cusmaan iyo ilyaas nuur cabdiraxmaan iyo xamse aadan shukri iyo waxay yidhaahdeen khaalid maxamed jaamac iyo maxamuud jaamac maxamed cumar koosaar cabdi iyo maxamuud xuseen farjar iyo waxay yidhaahdeen maxamed xuseen farjar iyo cabdi abubakar yuusuf abuunajax loo yaqaano iyo farxaan maxamed celi iyo ismaaciil aadan dhammaan ardayda jaamacadda hargeysa iyo maamulka waxaana ay hambalyo iyo bogaadaba jecel yihiin inay u diraan heestaana ay la dhegeystaan maxamuud nuur codowaa iyo waxay yidhahdeen hibo cabdi fidaan oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin meherkiina guur qeyr qaba iyo nolol raaxa badan ayaan eebeeda kaga baraynaa inuu idin horseedo waa hagaag mar kale ibraahim uu yahay sahaagii galabta aad kasoo bixinaysay meelaha fogfog bal mar kale gacanta bal gacantogaale baan maqli jiray gacanta bal xoga yaro taag cashoy heesihii dhexe waa ciyaaray heesihii dambe waa ciyaaray maxaad sugaysaa marka dhegeystayaasheenna Waa ku- maxaad iga filaysaa inaan usoo qaban doono mid la soo qabo waayo waayo kharaami hay yaa salaam qaraamiga deni kuwayayeku mawashine wanaagkiina waa inuu dambeeyahay wow marka waxaan u malaynaa waxaan malaynaa codkaas makii cumar dhuulla talow ibraahim fanaanintu heesaasi qaraamiga ama jalaalyowga waa lama kala isagaa xiga qaadi jireen lama kala xiga maxamed marka axmedaa qaadi jiray waxaa qaadi jiray eh, cumar dhuule maxamed yuusuf afkigaad ka boobtay aye ma isagaa qaadaya tani maxamed yuusuf ayaa ku luqeynaya wow
waana hageeniiba wax loo hawaayo waana hageeniiba wax loo hawaayo wahehe wayna gala warehe jeele wahehe wayna gala
ya salaama waaye waaye iyo xusuusa codkii macaanaa ee fanaanka maxamed yuusuf eh, iyo heestii wanaageena haddaan intaas kaga gudubno dhinacii warqadaha ayaan ku noqonayna xaasha haye waxay ka timid ayay maryan cali gureyho iyo sucdi casir cali iyo saygeeda iyo caruurteeda hooyo ashkiro maxamed cadow iyo abaayo xamdi xuseen axmed iyo abaayo baa la yidhi hodan xuseen axmed iyo abaayo aniso xuseen axmed iyo abaayaal fara badan abowayaal fara badan ayaa ku jira waxaa ka mid ah anise xuseen axmed shukri cartan wardheere falastina muuse cali sharma arke xuseen axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed xuseen axmed iyo maxamed xuseen axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdilfataax xuseen axmed dhammaantood waa abaayo iyo abow una lasoo koobay ibraahim owe garo marwaan mayow abu xuseen iyo sharma arke abuukar amiin iyo nuure maxamed cali iyo yunis axmed xasan cabdulaahi maxamed iyo ugu dambayntii oo abowaha ugu dambeeyay maxamed diini d dhammaantood waxay tahniid dhalasho oo farxad leh u dirayaan doctor cabdinuur cabdulaahi sheekh xuseen iyo hooyo kaafiyo xuseen axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaaqshi taariikhdu markay ahayd sideedii bishan maaj ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana ay leeyihiin soo barbaaro noqo kii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray doctor axmed nuur ismaaciil iyo doctor qadar ismaaciil iyo waxay yidhahdeen doctor xasan iyo doctor cabdisalaam muuse iyo doctor xamse cali xuseen iyo doctor axmed caydiid iyo doctor mustafa cabdi xasan iyo aadan yuusuf kaahin iyo injineer saciid cawke iyo maxamuud xuseen farjar iyo maxamed muuse rodi waxayna jecel yihiin inay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin ay hawada u marayaan iyo heestaba maxamuud nuur odow ah iyo hiba cabdi idaan oo waxa ay yidhaahdeen ah, isku mehersada magaalada hargeysa oo ay leeyihiin ah, waxaan eebeda kaga baraynaa guur raaxa badan aniguna aamin ayaan raacinaya warqadda dhinacayga ugu dambaysa ibraahin oo toddobaadkan waxay naga soo gaartay marka hore waad salaaman tihiin baa layidhi daadihayaasha barnaamijka daandure iyo cashucuud waan idinka guddoonay marka xiga baa layidhi waxaan jecelnahay inaad halkaan hambalyo dhalasho aad nooga gudbisaan waa tahay gacantaaban ku hayaa soma waxaa ugu horeeya oo ugu horeysa asxaabtan diraya hooyo tamiimo aadan mursal iyo caruurteeda iyo aabe maxamed cali ibraahim iyo caruurtiisa iyo daa'uud maxamuud cabdulaahi iyo cali maxamed cali sulaymaan maxamed cali mursal maxamed cali cabdiraxmaan maxamed sheekh aadan maryan maxamed cali iyo caruurteeda iyo caasho axmed cali iyo caruurteeda iyo khadiijo cali ibraahim iyo caruurteeda iyo axmed maxamed sheekh aadan iyo kalaamow maxamed sheekh aadan iyo yuusuf maxamed yare iyo ayuub cabdulaahi maxamed iyo cadow cabdulaahi isxaaq dhammaan dadkana waxay kala joogaan waa layidhi soomaaliya sacuudiga ah iyo sidoo kale south africa jarmalka iyo meelo kale oo talyaaniga uu ku jiro waxay tahniyada kal iyo laaba u dirayaan baa layidhi aabe abshir maxamed cali iyo hooyo salaado maxamed xuseen oo uu wiil ugu dhashay degmada goofgaduud ee gobolka bay shan iyo tobankii bishan maaj sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana loo bixiyey saleebaan ducaduna waa dhankiini baa layidhi ibraahim oo mar kale bal wiilkan goofgaduud ku dhashay gobolka bay waxaan leenahay wiilkaasi goofguduud ku dhashay gobolka baay allah ka dhigo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca caasho heesta ugu dambaysa adiga ayaan kusoo riixaya waa tahay bal mid unba iska soo qabta ilaan dadkii dharjinaba ibraahim haye maxaad usoo qaban lahayd waxaan soo qabanayaa heestaan kudhageedu yahay tabaalaha oo uu ku luuqeynayo fanaanka cabdinuur allaale maxay kula tahay iyada ayaana kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono waa anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
dabaalada jacaylo tallabada aynaan teefteedu dhigo dabaalada jacaylo tallabada aynaan teefteedu dhigo Taladaba kuman tarin
waa tahay dhegeystayaal halkaaynu ku dhaafno barnaamijka hambalyada iyo heesaha